bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon maamulka puntland oo markabkii hubka sidii ku wareejisay ee dowladda turkiga taliska booliska gobolka banaadir oo la wareegay gacan ku-haynta suuqa siinaa waxaana degeen xaalada suuqa kulan lagu taageerayay guddoomiyaha gobolka banaadir anaduqa muqdisho oo lagu qabtay degmada daynil wakiilka midooda afrika ee soomaaliya iyo axmed madoobe oo kulan ka yeeshay xaaladda dalka soomaaliya dibaddana waxa aad ku dhegaysi doontaan netanyahu oo qorshaynaya inuu ballaariyo howlgalka milatari ee khaza qodobadaasi iyo wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu ay beenuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door karoon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta qaabilay wafdi ka socda dowladda turkiga oo uu hogaaminayo safiirka turkiga ee soomaaliya albert actas safiirka wafdiga dowladda turkiga ayaa daba socday xiriir muddo u dhexeeyey puntland iyo turkiga oo lala xiriirinayay markabka m v c wall iyo shixnada saarneed iyadoo dowladda turkiga ayay la wadaagtay puntland caddeemaha ah in ay leeyihiin dhammaan hantida saaran markabkaasi sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland qoraalka puntland ayaa lagu yiri dowladda puntland oo ka duuleysa caddeemaha ay soo gudbisay dowladda turkiga iyo baaritaankii lagu sameeyey markabka iyo shixradda uu sido ayaa go-aansatay in mas-uuliyadda markabka m v c wall iyo hantida saarneedba lagu wareejiyo dowladda turkiga taliska ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa la wareegay gacan ku-haynta suuqa siinaaya waxaana hadda xaaladeeda ay degan tahay suuqaasi faadumo cabdiqaadir ayaa warka inoo faahfaahinaysa xaaladeeda dib ugu soo laabatay suuqa siinaay iyadoona jawiga hadda uu yahay mid degan waxaana saaranahay daba qashaneemada ee ku dhex yaala suuqa siinaay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxaa halkan si toosa gacan ku-haynteeda hadda ula wareegay hay-adaha amniga qaybahooda kala duwan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ay qayb ku yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ee haram cabdi uu horjoog u yahay taliyo ku-xigeenkooda iyo sidoo kale ciidamo uu si gaar ah markaasi asigana u horkacayo gaashaanla dhexe libaashidane taliyaha saldhigga galbeed ee dharkenley markii aad fiiriso hadda siinaay maalmihii u dambeeyey xaaladeedu waa ay kacsaneed sida baraha bulshada laga arkayey balse hadda xaaladeedu waa mid degan iyadoona gacan ku-haynta halkan ay markaasi hayaan ciidamada hay-adaha amniga ee booliiska qaybahooda kala gedisan ma jirto culays saaran shacabka ku dhaqan halkan sida uu sheegay taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare macalin mahdi waxaana uu taliyuhu sheegay in aysan jirin xasarad markaasi sababtay in dadka halkan jooga ay ku waxyeeloobaan taasoo ahayd in dhimasho iyo dhaawac ay halkan ka dhacaan hase yeeshee taliyuhu waxa uu sheegay in arrintaasi ay ka hortageen islamarkaana xaaladda ee siinaay si caada lagu soo celiyey waxaana si toosa u shaqaynaya isku socodka dadka iyo ganacsiga ee dhinaca markaasi suuqa siinaay ee guud ahaantiis ee degmada warta nabadda oo ka mid ah labaatanka degme ee gobolka banaadir hase yeeshee dhulkan hore dowladdu waxay u sheegtay in ay tahay dhul danguuda waxaana taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir uu tilmaamay wuxuu hadda ka dambeeyay bulshada ku dhaqan halkan in aysan jiri doonin cabsida ama waxa markaasi ayaga ay ka fikirayaan xilliga tan suuqa siinaay amnigiisa waxaa si guud ah ula wareegay hay-adaha amniga booliiska soomaaliyeed maadaama wakhtigii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay la warinayay in xasaanada ay ka taagneed halkaasi kadib muuqaalo iyo sawiro qabsaday baraha bulshada suuqa siinaay oo ay dowladdu u baahatay ayaa maalmahan ka taagnayd xiisad la xiriirta dhulka oo ay isku hayaan dowladda iyo dadka deegaanka kulan lagu taageerayay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay degmada daaniile maxamed daahir ayaa inoo eegayaa kulankani lagu taageerayo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro aqoon-yahano haween qaybaha kala duwan ee bulshada iyo odayaal dhaqameed kuwaasi oo soo dhoweeyey mas-uuliyadda iyo xilka culus ee loo magacaabay duqa magaalada muqdisho waxaana ay ku bogaadiyeen in uu dadaallo badan geliyey dib u soo celinta bilicda caasimadda amniga iyo horumarinta hay-adaha dowladda ee gobolka banaadir mas-uuliyiintan ayaa codsi u soo jeediyey guddoomiyaha gobolka banaadir maadaama uu yahay mas-uul markii labaad qabtay xilka gobolka banaadir waxaana ay dhammaantoodba codsi si isku mida ugu jeediyeen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho jenaraal xasan maxamed xuseen mongaab
mudane guddoomiye waxaan kuugu hambaleynaynaa hanashadaada mar labaad guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waa muhiim iyo fursad qaaliya qofku inuu helo fursad ugu adeego dadkiisa iyo dalkiisa laguma helo sida loo kala aqoon badan yahay sida loo kala lacag badan yahay waa mansab ilaahi subxaanahu watacaala uu bixiyo qofku uu gartano oo waafajiyo iyadoo ay saas tahay haddana ilaahay qofku doono wuu ku cisheeyaa qofna uu ku duleeyaa hambalyo soo dhoweyn iyo bogaadin kadib waxaan rabnaa haddaan nahay bulshada degan degmada gubta ee gobolka banaadir siduu horey codkeenu kugu soo gaaray waxaan rabnaa inaan galabta haddana adkeyno codkeeni ahaa sida aan ku heli lahayn degmo dhammaystiran gubta keliya degmo loo raadina laakiin waxaa isleen anaga waxay u qalantaba keligeed inay laba degmana qabto degmooyin keliya iyo degmooyin iyo deegaano ay ka facweyntahaba ah hadda degmooyin buuxa ah waxaan codsan lahayn in aan laga reebin degmooyinka lamidka ah kuwa hareeraheeda laga jaray iyo kuwa goobaha ka fogba degmooyin laga dhigay in aan laga reebin waxaana codsan lahayn inta aan doorashada iyo nidaamkeeda iyo sistamkeeda la aadin in degmada gubta ugu yaraan maaragtay deegaanmeyn ay hesho muddo deegaannimo u doodeyneyn hadda waxaan is leenahay degmo dhamaystiran ay hesho guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taageeradiisa iyo danteenna oo ah deegaameynta degmada gubta horta annaga onan gub gubta u aqoonsano degmo waayo annagaa marka hore u aqoonsanayna degmo annagoo annagu degmo u naqaan baan degmada doonanayna waxaan leenahay soo dhawow halkan waa meel lagaa taageersan yahay dhalinyarada gubtu way ku taageersan tahay shacabka gubtu wuu ku taageersan yahay guddoomiye horeyna waad u timid halkan waadna imaan doontaa waxay kugu taageersan yihiin waxqabadka soo joogitaankaagi hore ee guddoomiyaha ahayd baa degmadan lagu weydiistay oo dadkani ku weydiisteen way sugayeen inaad jawaab siiso soo noqodkaaga haddana way ku sugayaan inaad jawaab siiso gaab waa nin uu muuqdo waxqabadkiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa ay muuqato waxaan aada ugu han weynaa haddaan nahay dhalinta iyo aqoon-yahanka odayaalka waxgaradka kale ee bulshada kalsoonida ay ku qabaan hogaaminta general mudgaab guddoomiye waa soo dhaweyneynaa waxqabadkaada waa soo dhaweyneynaa deegaankan waa deegaan lagaa taageersan yahay sidaa la ajilgeed waxaan rabnaa inaad hortebinta ugu horeyda ee waxqabadkaada aada ku darto deegaanka gubta aqoonsi deegaameyntiisii inaad mataqaana noo soo dadejido deegaanka baaxaddaas dhan oo muddo dhowr iyo toban sanaa raadinayay inay degmo noqoto ayaa haatan ujeedkeena u weyn yahay inaan duqa magaalada muqdisho mungaab aan arrintaasi ka codsano maadaama guddoomiyaashii ka horreeyey ay soo jiitamayeen aan isleenahayna qofka u habboonaa oo degmo ka dhigi lahaa inuu yahay mungaab wakiilka midooda afrika ee soomaaliya iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa kulan ka yeeshay xaaladda dalka soomaaliya sumaya daahir ayaanu faahfaahinaysaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta xarunta madaxtooyada jubbaland ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya danjare alxaaji ibraahim iyo wafdi uu hogaaminayay oo booqasho ku yimid jubbaland wafdiga oo ay ka mid yihiin saraakiil sare oo ka tirsan howlgalka eusom ayaa kulankan ay la qaateen madaxweynaha jubbaland waxaa diiradda lagu saaray xaalada guud ee siyaasadda dalka arrimaha amniga iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada inta uu kulanku socday ergeyga midooda afrika ayaa bogaadiyey dadaalada isku tashiga ah ee jubbaland ay ku xoreyneyso deegaanada kala duwan ee jubbaland iyo xasilinta goobihii ugu dambeeyey ee la xoreeyey isaga oo xusay in ciidamada maamulka jubbaland ay ka muujiyeen waxqabad la taaban karo oo muhiim u ah nabadgelyada soomaaliya kulankan ayaa kusoo aadaya iyadoo weli ay taagan tahay xiisada u dhexeysa dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland sidoo kalena dhowaan laga saaray ciidamada jubbaland magaalada beled xaawo ee gobolka gado islamarkaana ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee uu hogaaminayo cabdirashiid janan nin ku eedeysan maalgelinta argagixisada ayaa la maxkamadeynayaa daahir abshir ayaa warkani inoo soo diray war-saxaafiyeed ka soo baxay xafiiska xiliya ee guud ee qaranka ayaa lagu sheegay in xafiisku waxkabadda gobolka banaadir uu horgeeyey eedeysana rabadaan caydiruus cali kaasoo loo haysto dembiye la xidhiidha maalgelinta argagixisada iyo sidoo kale lacag dhaqista xafiiska xeralyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in eedeysanaha akoonkiisa la marsiiyey lacag fara badan kaas oo lagu maalgeliyey argagixisada si lagu adeegsado falal ka dhan ah amniga dalka maxkamadda gobolka banaadir ayaa markii ay ku qanacday warbixinta horudhaca ah oo uu soo jeediyey xafiiska xeralyaha guud ee qaranka waxay amar ku bixisay in eedaysane rabadaan caydiruus cali lagu hayo xabsi kumeel gaara ah inta uu ka dhammaystirmayo baaritaanka kiiskan sidoo kale war-saxaafayeedkan ka soo baxay xafiiska xeralyaha guud ee qaranka ayaa lagu sheegay in xafiisku ka go'an yahay la dagaalanka maalgelinta argagixisada iyo sidoo kale lacag dhaqista kaasoo horey dowladda federaalka soomaaliya ay uga soo saartay go'aano lagu mamnuucayo waxaana dowladda federaalka soomaaliya ay kaga digtay in cid kasta oo ku lug leh maalgelinta argagixisada ay ka waantowdo cidda lagu helana sharciga la horgeyn doono halka aad naga dhegaysanaysaanna waa reedow johor markana warka caalamka warbaahinta israa'iil ayaa ku warmaysa in ra-isul wasaare benyamin netanyahu uu ku dadaalayo in la ballaariyo howlgallada milatariga ee khaza xilli ay ismari waayeen wadaxaajoodka xabad joojinta ahaa oo aan toos ahayn oo la yeeshay xamaas sida laga soo xigtay sarkaal israa'iil ah oo ay si weyn u soo xiganayso warbaahinta gudaha netanyahu ayaa ka shaqaynaya sidii loo siidin lahaa lahaystayaasha hare israa'iil ee lagu hayo khaza waxaa kale oo la sheegayaa inuu aaminsan yahay in kooxda hubaysani aynan danaynaynin wax heshiis ah waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in qorshe cusub ay maalmaha soo socda ka doodi doonaan golaha ammaanka israa'iil taas oo ay ka mid tahay keenista gargaar badan meelaha ka baxsan aagaga ay dagaalka ka socdaan saaxiibada inaa dhegeysanaysahayo war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaaray waa nag intaa cidduu warka iga seeganaa waxaa dib ugu daalacan karaan barta ayna facebook ku leenahay radio johar sidaas iyo ammaano allah